إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa lix iyo tobanka bisha muxaram sannada kun afar boqol labaiyo afartanka hijriga ku soo dhowaada warka madaxdiisii in ku dhow toban askari ayaa maamulka galmudug looga dilay dagaallo maanta ka dhacay gobolka mudug guddoomiye ka tirsanaa maamulka hirshabeelle ayaa lagu dilay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan mid ka mida culimmada ayaa ka hadlay waxa dadka muslimiinta ah kala gudboon aflagaadadii faransiisku uu u geystay nebigeenna moxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee xoolo nool oo loogu talagalay in lagu dardargeliyo halganka ka dhanka ah shisheeyaha dalka ku soo duulay ayay mid ka mid a beelaha degan mudug ku wareejisay wilaayadaasi dowladda itoobiya ayaa dad maati ah ku xasuuqday dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysato qarax kale oo xooggan ayaa lala eegtay ciidamo isugu jira maraykan iyo soomaali kuwaas oo maalmahan weeraro kula kulmayay duleedka magaalada kismaayo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay in ka badan afartan iyo afar kun oo ruux ayuu cudurka korona ku dhacay gudaha dalka baraaziil dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda taagda daran ee dalka yemen iyo maleeshiyaad taageersan imaaraadka ayaa ka soo cusboonaaday gudaha dalka yemen warkaas goordhow ayaa faahfaahin doonna إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalin jimco ah afarta bisha sagaalaad sannada labada kun iyo labaatanka warkii oo dhammaystiran ku dhowaad toban askari ayaa maamulka galmudug looga dilay dagaallo maanta ka dhacay gobolka mudug dagaallo soo noqnoqday ayaa maanta ka dhacay deegaanka shabeellow oo hoostaga bacaad weyn oo ka tirsan gobolka mudug saddex jeer ayaa lagu dagaalamay deegaankaasi waxaana dagaalka uu u dhexeeyey ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin iyo kuwa maamulka galmudug wararkii ugu dambeeyey idaacadda alfurqaan ku soo dhacay ayaa sheegaya in maamulka galmudug ay dagaalkaasi ku waayeen sagaal askari oo ay kaga carareen bartii lagu dagaalamay wararku waxa ay sheegayaan in goobaha lagu dagaalamay haatan laga dareemayo xasilooni waxaana gacanta ku haya ciidamada shabaabulmujaahidiin shabeellow oo bacadweyn hoostaga ayaa marar badan waxaa ka dhacay dagaalo nuucan oo kale ah oo ciidda afka loogu daray ciidamada maamulka galmudug oo ka mid ah kuwa shisheeyaha ku daaban wixii intaa ka dheer oo kusoo dhacay idaacadda alfurqaan waxaan kusoo sheegi doonaa wararkeena dambe mid ka mid a culimada ayaa ka hadlay waxa dadka muslimiinta ah kala gudboon aflagaadada faransiisku u geystay nabigeenna moxamed naxariisii nabadgelya korkiisa ahaatee faahfaahinta warkaana waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdifatax filibiin barnaamijka diiradda jimcaha ayaa maanta lagu falanqeeyey aflagaadadii uu soo cusboonaysiiyey wargees laga leeyahay dalka faransiiska shan sannadood kadib weerar aargudasho ahaa oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen baariis kaasoo lagu dilay toddoba iyo toban qof oo ka mid ahaa kuwii xadgudubka sameeyey sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo marti ku ahaa barnaamijka ayaa ugu horeyn tafaasiil dheer ka bixiyey sooyaalkii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo isbeddelkii uu ku keenay caalamka maadaama uu xambaaray risaaladii uu allaah u soo dhiibay si dadka oo dhan uu u gaarsiiyo wuxuu sheegay in arrin aad u dhib badan ay tahay in shisheeyuhu ay ku xadgudbaan cirdiga rasuulka isagoona ka hadlay tallaabada la gudboon muslimiinta afyo idinba waa ku difaacaynaa mana aha oo kaliya in hal ruux iyo qoorma qof kastoo muslim ruux kastoo muslimha laga rabaa ruux kastoo muslim ayaa laga rabaa inuu marka yacni ninka ama nimanka hadda edadarada samayhaya iyo kuwa raba inay ku fikiraan waa in tallaabo kuwa dambe ay ku kala faninaan lagu qaado fa imaa tatakfanahum fi lxarbi fasharid bihim man khalfahum lacalahum yadakaruun lacalahum yattaquun ma yahayd in marka kii habaar yiwaadana habaarkaa lagu ogyahay kii howlgal yiwaadane howlgalkaa lagu ogyahay booris iyo caraadinkiiyo af iyo adinba xabad kala reebo mayno insha allah taala maxaa yeele xaala noo dhaqan mar haddii nabigeena la caayayo moxamed ali sala allahu aleyh wasalam maa baqaa'u lummati bacda shatmi nabiyiha waxay yidhahdeen culummadu gaal haddou yahay waaba gaaloo asiga haddee jahanama u qaboobaysa muslim haddii sarbeeb ha noqoto si dadban iyo si toosa hadduu u caayo nabiga calayhi salaatu wasalaam towbo iyo alla u naqad ka ansixi maa yidhi maba lahaba towba yidhi waa qaarna waxay yidhahdeen maya haddii uu towbo keeno towbadiisa waxaa leeyahay noqodkiisa adigu towbadaada kuguma haysano alla agtii hadday kugu anfacayso aday ku jirtaa laakiin dil ka baaqamaysid dilka baaqamaysid waa lagu dilaa isbuucan gudihiisii waxay dowladda faransiisku maxkamad soo taagtay afar iyo toban qof oo muslimiin ah oo ay ku eedeysay inay ku lug lahaayeen abaabulka weerarkii shan sannadood ka hor ka dhacay dalkaasi ee lagu difaacayay cirdiga nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam saacado ka hor inta aysan maxkamad kusheegu furmin ayuu wargeyska jaarle hebdo baahiyey muuqaallo iyo hadallo guracan oo ka dhan ah nebiga salaallahu calayhi wasalam oo ay ka soo amaahdeen warbaahinta waddanka denmark madaxweynaha faransiiska ninka lagu magacaabo emmanuel macron oo ka hadlay tallaabada uu wargeysku qaaday ayaa si cad u sheegay inuusan waxba u arkayn aflagaadada loo geystay suubanaha calayhi salaatu wasalaam ma dhaleeceynayo sawir gacmeedka laga sameeyey nebiga sidaasi waxaa yidhi madaxweynaha faransiiska oo aada isku kibrinayey inkastoo xilligan dadka muslimiinta ah lagu eedeeyo in intooda badan ay noqdeen daad xoor haddana sida uu xadiid ku sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam marnaba dhexdooda kama suulayso koox u gargaaraysa diinta taasina waa midda keentay in mar walba ay shisheeyuhu helaan jawaab dhiigdaadin ahi sheikh nuur macalin cabdiraxmaan ayaa waxaanu weydiinay haddii aan la heli lahayn dadkan kooban ee mar walba ay dhabarka saarta argudka cirdiga nebiga waxa dhici lahaa waxaa dhacaya haddii taas laga aamuso macnaheedu waxa waaye waxay rabeen inay hurgalaan waxay rabeen inay hurgalaan oo dadka ay caayaan dadka ay garaacaan ay dadka haddaba maaragtay ay gaalaysiiyaan maxaa alla muxuu ihi subxaana watacaala in yafqafuukum nimanka aad gacashanaysaan oo warqadaha aad u diraysaan laa tatakiduu caduya ka horaysa mogtaha caduwi caduwakum awliyaaa tulquun in yafqafuukum hadday idin helaan oo jaanis ay idinka helaan waxay idiin haddaba muujihaan cadaawo yakuunu lakum acdaa'an wayabsuduu ilaykum aydiyahum gacnahooda idinku fidiyaan markaasay idin garaacayaan wa alsinatahum carabada way idin caayayaan way idin dilayaan intaasoo dhan maxay ka rabaan wawaduu low takfuruneed gaalowdiinay rabaan waxa sidaas adinkoo haddaba sidaa ay idinla maagan yihiin inaad haddane wax gacaltooye u muujisaan adinkoo u jeedi inaad xoola ka heshaan waxba idin tari mayso lan tanfacakum arxaamukum walaa awlaadukum yowma alqiyaamati yafsilu baynakum wa yufsalu baynakum allahu bima tacmaluuna basiir waa inaad ku kufrisaan sidii nebi ibraahim iyo rusushii la jirta inaa burcaahu minkum aad tidhaahdaan marka waxa dhacaya allah noo sheega inayna hal xaba noo dhaafin allana wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala walowlaa dafcu llaahi nnaasa bacdahum bibacdin dadka in qaarkooda qaar ku difaacayo laf dhungasha uga dhigaya haddaynaad jiri lahayn la fasadat il ardu ardadu waaba fasaadileed gebigeedaba walowlaa dafcu llaahi nnaasa bacdahum bibacdin lahudima sawaamicu wa biyacun wa salaawaatun wa masaajidu yudkaru fiiha smuullah alqaacidada jasiiradda carabta oo mas-uul ka ahayd weerarkii hore ee lagu laayay howlwadeenadii wargeeska aflagaadada geestay ayaa ku goodisay haddii mar kale faransiisku soo celiyo afxumada inay iyana qaadayaan weeraro kale oo hor leh sidoo kale bayaan ah ay horay xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo saartay ayaa waxay ku bogaadisay weerarkii ka dhacay dalkaasi faransa ee jawaab celinta ahaa waxaan kaga digaynaa faransiiska iyo kuwa la midka ah cawaaqibta ay ka dhexli doonaan dagaalka ay kula jiraan islaamka dulmiga iyo gabadfallada ay kula kacayaan muslimiinta faransiiskuna ammaan kuma naaloon doono intaba ay sidan u dhaqmayaan laamiyada iyo waddooyinka baariis toloose iyo magaalooyinka kalena waxay allah idankii masrax u noqon doonaan camaliyaadka mujaahidiinta haddiise aad waxgarataan ku cibraqaata camaliyaadkii u dambeeyey ayaa lagu yidhi bayaankii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku aadanaa xumaantii uu sameeyey wargeyskaas iyo jawaabtii ku habboonayd ee ay bixiyeen mujaahidiinta jasiiradda carabta faransiiska ayaa ka mid ah wadamada ugu cadowsan reer yurub waxaana la xusuustaa inuu hoggaan u ahaa dagaalkii xuruubu saliibiya ee ay ku soo qaadeen bartamaha caalamka islaamka iyaga oo maalin qura qudus ku dilay toddobaatan kun oo muslimiin ah oo aan dagaal ku jirin soomaaliya marka la eego dowladda federaalka ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho ayaa cilaaqo xoog leh waxa ay la leedahay faransiiska waxaana sanadkan gudihiisa uu farmaajo madaxtooyada ku soo dhoweeyey wafdi cusub oo dalkaasi ka socda oo markaasi safaarad ka furtay xerada xalane maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu caan ku yahay inuu si deg dega uga hadlo markii ay weeraro ka dhacaan waddamada reer galbeedka una tacsiyeeyo laakiin kama hadlo haddii la aflagaadeeyo nebiga sala allahu calayhi wasalam isku soo wada duub oo bishii nofembar ee sannadkii laba kun iyo siddeed iyo tobankii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada gaalkacyo ku dishay cabdiweli cali cilmiyareh oo aflagaado u geystay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo qaar kale oo ka mida ambiyada allah waxaana xusid mudan in dowladda federaalku ay dadaal badan ku bixisay sidii ninkaasi loo badbaadin lahaa iyadoo muddadii uu xerada howlgalku ka socday u dirtay ciidamo badan kuwaasoo inay ninkaas soo fakiyaan iska dhaafe in badan oo iyagii ka mid ah lagu dilay qaraxyo iyo toogashooyin gudoomiye ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa lagu dilay magaalada beledweyn wararka inaga soo gaaraya magaalada beledweyn ayaa sheegaya in rag hubaysan xalayto bartamaha magaaladaasi ay ku dileen cabdulaahi biligbilig oo ahaa gudoomiyaha deegaanka hees oo hoostag ah magaalada matabaan ee gobolka hiiraan ragga dilka geysta waxaa u suurta gashay in halkaa ay ka tagaan goobta waxaa soo gaaray ciidamo iyo saraakiil ka tirsan maamulka beledweyn waxaana ay qaadeen ninkaas oo caan ka ahaa gobolka hiiraan isagoo ka mid ahaa ciidamada loo yaqaano macawisleyda kuwaas oo dhibaatooyin ka wada gobolka hiiraan dhowaanaha waxa uu ku sugnaa magaalada beledweyn waxaana uu ku noqnoqonaya xarunta maamulka magaaladaasi sarkaal u hadlay maamulka ayaa sheegay in cabdulaahi biligbilig uu howlo shaqo u joogay beledweyn mar kale ayaa qarax xoogan duleedka kismaayo waxaa lagula eegtay ciidamo huwan ah oo isugu jira maraykan iyo soomaali qarax aad u xoogan ayaa maanta ka dhacay agagaarka buulagaduud oo dhacda duleedka kismaayo qaraxan oo ahaa kii saddexaad saacadihii lasoo dhaafay dhacay ayaa kusoo beegmaya xilli shalayto qaraxyo xoogan ay siyaabooyin kala gadisan uga dhaceen deegaano hoostaga magaalada kismaayo laba qarax ayaa shalayto lala beegsaday kolonyo ay la socdeen ciidamo isugu jira maraykan kenyaan iyo kuwo soomaali ah oo dhaqdhaqaaqyo ka waday duleedka kismaayo qaraxa shalay dhacay ayaa waxaa ku burburay gaari nuuca dagaalka ah oo ay wateen ciidamada huwanta wixii war dheeraad ah ee qarxydan kusoo korana wararkeena dambe ayaan kusoo sheegi doonaa dowladda itoobiya ayaa dad maati ah ku xasuuqday dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysato tafaasiil warkaa ku saabsan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdulahi yaasiin jaamac maamulka soomaalida ee ka dhisan dhulka soomaaliyeed ee itoobiya ay gumaysato ayaa la sheegay inuu weerar ku qaaday deegaanka raaso oo u dhow soodinta ay wadaagaan dhulka soomaalida iyo kan oromada waxaa la sheegay ugu yaraantay shan iyo toban ruux oo shacaba halkaa in maamulku uu ku xasuuqay shan iyo soddon kalena ay dhaawac yihiin sidaasi waxaa idaacadan islaamiga ah alfurqaan u sheegay ugaas mukhtaar oo ka mid ah dheergaradka soomaaliyeed ee ka soo jeeda soomaali galbeed xiriirna la leh dadka deegaanada ay wax ka dhaceen ku nool waxaa maanta ka dhacay xasuuq ba-an oo mataqaanaa wax aada iyo aada iyo aada looga naxa deegaanka ee kililka shanaad ee soomaalida galbeed khaasatan deegaanka raaso dad masaakiina oo caruur iyo hooyooyin leh ayaa waxay ku sameeyeen nimanka la dhaho new boolis sheegta ayaa mataqaanaa meeshaa ku xasuuqay waxaa ku geeriyootay shan iyo toban ruux nafta dhulku lama dhicin taqriiban soddon iyo shan ruuxna waxay waa garaab oo isbitaalka yaalaan deegaankaas waa deegaanka lagu magacaabo raaso wuxuu dhacaa xududbeenaada u taalla deegaanka oromiya iyo kan soomaalida waxay u jirtaa sideed iyo toban kilomitr waxay u jirtaa xududbeenaada oromiya iyo iyo qaybta soomaalida ee qaybta soomaalida sideed iyo toban kilomitr ayay u jirtaa ugaas mukhtaar wuxuu intaasi ku daray in madaxweynaha maamulka soomaalida etoobiya ay gumaysato mustafa cagjar uu horay barakicin uga bilaabay deegaanka islamarkaasina uu xirxiray odayaal deegaanka ka soo jeeda dadka ayuu sheegay in odayaasha uu xirxiray aawadeed ay u mudaaharaadayeen laakiin uu xasuuq ugu jawaabay waxaa waktiyadan dambe meeshaas ku xoogaysanayey oo ciidamo ku uruursanayey ninka la dhahay ina cagjar isaga oo raba bulshada deegaanka ku nool inuu ciqaabo oo dhibaato badan ku sameeyo deegaankaas dhibaato badan inuu ku sameeyo isaga oo ka shaqaynaya wuxuu ku sameeyey muddo hadda sanad laga joogo wuxuu ku sameeyey inay meelihii ay biyaha ka cabayeen oo ciidamo intuu dhigana biyaha cabi maysaan uu dhaho deegaankan ha laga raro dhibaato aan kala goolahayn ayuu ku hayay dadkii dhibaatadii markay soo tartay odayaashoodii qayb ka mid oo deegaankaas ayuu ku xirxiray deegaanka jigjiga ayada oo mataqaana asagu uu u yeertay taqriiban ugu yaraan shan iyo toban oday labaatan oday oo dadkii waxgaradkao deegaanka ka soo jeeday raaso ayuu ku xirxiray ayaga oo ka cabanayo oon waxba haysanin oo maxasa oo dumar iyo caruura xaqiiqiyana lagu arki karo internetyada iyo meel kasta websayada dadkaasi ayniga ay jiraan iyo inay waayeelo iyo hooyooyin yihiin dhibaatadii markay maqleen odayaashiini waa la xirxiray inay mudaharaad sameeyaana isku dayeen haddii wixii ka raacay ayaa ka raacay xabadda ayaa afka loo geliyey soddon iyo shan waa garaab dhaawaca isbitaalka ayay yaalaan shan iyo tobanna isla saacadiiba naftaa ka dhacday dadkaas oo caruur iyo mataqaanaa dad yar yar ah dowladda etoobiya iyo dadka soomaaliyeed ee ay tababaratay oo iyada ka midka ah ayaa marar kala duwan waxay geysteen xasuuqyo lama ilaawaan ah kuwaas oo dad badan oo maati ah lagu laayay xoolo nool oo loogu talagalay in lagu dardargeliyo halganka ka dhanka ah shisheeyaha dalka ku soo duulay ayay mid ka mid a beelaha degah mudug ku wareejisay wilaayadaasi waa kan abuubakar ibraahim beesha ceer oo ka mid a qabaa'ilka dega wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa xoolo geel ah waxay ku wareejiyeen wilaayada islaamiga ah ee mudug islamarkaana ay sheegeen inay ugu tala galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka munaasabadii lagu wareejinayay geela waxaa ka hadlay qaar ka mida waxgaradka beesha ceer ee ka tirsan qabiilka abargidir kuwaas oo dhammaantood ballan qaaday inay garab taagan yihiin ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka cabdiraxiin maxamuud bacdow nabadoonka beesha ceer ee gobolka muduga ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabadii lagu wareejinayay geela anigoo ah cabdiraxiin maxamuud bacdow ah naqiibka beesha cayr waxaan rabaa maanta meeshan inaan ka sheego inaan ugu deeqnay geela walaayada gobolka mudug inaan ugu deeqnay oo aan macnaha ka soo qaadnay beesha cayr aan wakiilka ka nahay ay ku sadaqaysteen walaalahooda sufuufta ku jira si ay macnaha u laxamaystaan ma dhahayno waa ku filan yihiin laakiin waxaan leenahay ilaahay oo u barakeeyo ajir iyo xasanaad inuu naga siiyaan ka rajaynaynaa walaalaha nagana waxaan rabnaa inay waxawaaye waan ugu deeqnay beeshoo dhan waxaweeye beesha cayr cayr bari la yidhaahdo ee mudug degta ayaa ugu deeqday sidaas darteed waxaan leenahay walaalaha kale oo deriska nala ah oo nala degan inay kaalmeeyaan mujaahidiinta garab istaagaan gacal u noqdaan soo dhoweeyaan gogol u fidiyaan sidaasaan rajaynaynaa inay walaalahanana nala qaataan annaguna intaas iyo in ka badan ayaan waxaa weeye insha allahu tacaala haddii ilaahayna karsiiyo aan sii wadi doonaa waxaan leenaha maanta geela ku qadeeya horta waa markii ugu horreyday ma dhahayno markii labaad waaye ma dhahayno markii koowaad waaye mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadna waan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan soo gaarsiino waana la soo daahnay waana ku cudurdaaranaynaa walaayado intaas oo sano joogtay inaan gacanqaadkii koowaad waxawaaye xataa waxaan dareemaynaa inaan gacanqaadku nagu yaryahay waa markii koowaad mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad iyo intaan wada noolnahayn waxaan rajaynaynaa inaan soo gaarsiino sidaas iyo si lamida iyo hadiyado kasii qaalisan ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sidoo kale waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuuxamsa ayaa u mahad celiyey beesha ceer isagoona beelaha kale ee dego gobolka ugu baaqay inay ka qayb qaataan halganka lagula jiro shisheeyaha ku soo duulay geyigeenna soomaaliya alxamdulilaahi rabbialcaalamiin uma waan u mahad celinaynaa walaalaheenna beesha cayr ee maantay noo keenay geela noo keenay na guddoonsiiyey ee goostay inay nagala qayb qaataan ma garanaysaa jahaadka ka socda ee geeska afrika qaybtiisa hadda annagu aan ku aadannahaye gobolka mudug inay nagala qayb qaataan go-aansaday waan inkaga mahad celinaynaa tallaabta aad qaadeen iyo garashadiina wanaagsan waan inkaga mahad celinaynaa waxaana inin leenahay maalkiina allaha barakeeyo aragtidii aad qaadateen ee wanaagsaneed ee ahayd inaad nala wadaagtaan howsha aan ku jirno camalkan jahaadiga aan ku jirno inaad nala wadaagtaan ahaydna niyadiinna allah tabaaraka watacaala haynin aqbalo waana inka rajeeyahaynaa insha allahu tacaala inaad sii laban laabtaanoo waxaan rajeeyahaynaa insha allahu tacaala maantay xoolaad keenteene wiilal iyo xoolo wada socdana inaad isla keentaan waan ka rajaynaynaa wiilasha hadde kuwa hadda aad geela u keenteen odhow wiilashiinay ahayno in ka badan oo aad sii kordhisaanna insha allahu tacaala waa inka sugaynaaho waa weli xaggiina waa noogu dhimanta insha allahu tacaala kaalin intaas ka muglahan inka sugaynaa wa jasaakum allahu khayran ilaahay maalkiina ha barakeeyo runtii maasha allah maasha allah jasaakum allahu khayran runtii annaga waxay nooga dhigan tahay maantoo kale maalin farxadeed ay noo tahay maanta waad arkaysaanoo geelaa waaweynana hortaagan oo beel ka mida beelaha reer mudug ay bixiyeen oo beesha ceer ay bixiyeen ma arkaysaa waxay nooga dhigan tahay marka annaga maalin farxadeed ay noo tahay waxay noo tahay dadkii reer mudugo wax wada qabsanayo waxay noo tahay dadkii oo tashanayo waxay noo tahay dadkii oo magaranaysaa isku filnaansho in ay gaaraan u tashanayo hadday maalkooda la baxaan oy wiilkooda la baxaan oy qorgooda iibsadaan oy moogtahay waxay noqonayaan dad faqriga ku aadan buuxiyey bay noqonayaan marka annaga maanta maalin farxadeed bay noo tahay wajazaakum allah khayr waxaan ku soo gebagabeynayaa insha allahu tacaala si guud waxaan u dardaarmayaa beelaha gobolka dega dhammaan dadka muslimiinta ah ee gobolka dega inay ka qayb qaataan jahaadka ka socda geeska afrika gaar ahaan qaybta hadda ayagu ay ku aadan yihiin inay ka qayb qaataan inay taladooda uga qayb qaataan inay maalkooda uga qayb qaataan dhowaan ay ahayd markii kulamo xidhiir ah ay wada yeesheen beesha ceer iyo wilaayadii islaamiga ah ee muduga kuwaasoo laga soo saaray qodobo dhaxalgal ah oo isla qaateen labada dhinac qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga ah ayaa naf iyo maalba ku bixiya sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen halganka iyo hormuudka u tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay in ka badan afartan iyo afar kun ayaa cudurka korona ugu dhintay gudaha dalka baraaziil maamulka caafimaadka ee dalka baraaziil ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku dhawaaqay in waddanka uu kusii laba kacliyay cudurka korona iyadoo dadka cudurka uu ku dhacay dalkaasi ay kor u dhaafayaan afar milyan oo ruux wasaaradda caafimaadka ee dowladda baraaziil ayaa sheegtay in afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay sideed boqol soddon iyo afar ruux ay u dhinteen cudurka korona taas oo wadasta guddhimashada ka dhigaysa boqol labaatan iyo afar kun iyo lix boqol oo ruux wasaaraddu waxa ay sheegtay in tirada dhimashada ay shalayto hoos u dhacday marka loo eego bilihii lasoo dhaafay oo dhimashada ay kor u dhaafaysay kun ruux maalintii dhanka kale dowladda mexico waxa ay sheegtay in dalkeeda uu yahay wadanka ugu daran ee shaqaalaha caafimaadku dhibaatooyin kala kulmeen cudurka corona mexico ayaa safka hore ka gashay wadamada diiwaangeliyay geerida tirada badan ee shaqaalaha caafimaadka waxaana mexico ku dhintay kun saddex boqol labaatan ruux oo shaqaalaha caafimaadka ah halka maraykanka ay ku geeriyoodeen kun toddobaatan iyo toddoba ruux baraaziilna lix boqol soddon iyo afar hindiyana waa shan boqol toddobaatan iyo saddex ruux dhinaca kale ra-iisul wasaarihii hore ee talyaaniga silvio berlusconi oo dhowaan la xaqiijiyey inuu ku dhacay cudurka corona ayaa loo wareejiyey qaybta degdega ah ee isbitaalka markii xaaladiisu ay ka dartay ugu dambayntiina dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda yemen iyo maleeshiyaad taageersan imaaraadka ayaa ka soo cusboonaaday gudaha dalkaasi saacadii lasoo dhaafay ayaa yemen waxaa ka dhacay dagaallo xoogan oo u dhexeeyey ciidamada dowladda taagda daran iyo maleeshiyaadka golaha kumeelgaarka koonfurta yemen oo taageero ballaaran ka hela imaaraadka carabta labada dhinacba waxaa u dhexeeyey heshiis jilicsan kaas oo u muuqda mid burburay afar ka tirsan ciidamada dowladda ayaa la sheegayaa in dagaalka ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay ciidamo sacuudiyaan ah ayaa la geeyey aagag ay isku fara saareen dhinacyadan oo ka tirsan gobolka abyan waxaana xilligaasi lagu dhawaaqay xabad joojin ay soo dhoweeyeen golaha kumeel gaarka iyo ciidamada dowladda yemen wixii xilligaasi ka dambeeyeyna si rasmi uma dhaqangelin xabad joojinta oo waxaa dhacaya dagaallo goosgoos ah iyo dilal u dhexeeya labada dhinac warkiina dhegaystayaal xilligan waa naga inta